magaalada boohoodle ayaa waxaa laga daafuray adeegga sumadsiinta gaadiidka ee loo yaqaana taargooyinka kuwaas oo ay isticmaali doonaan gaadiidleyda ku nool deegaanada s c khatumo munaasabadda lagu daafuraya adeeggaasi waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin uu horkacaya madaxweynaha s c khatumo aqoon-yahano ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi ugu horreyn munaasabadda lagu daafuraya adeegga sumadsiinta gaadiidka ee loo yaqaana taargooyinka waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka s c khatumo cabduqaadi daa furayno adeega sumadsiinta gaadiid ma laga yaaba dadku inay yidhaahdaan sumada la sheegaya maxay ahayd sumaddu waxaa weeye xoolahaynu inagu agga berigi hore dhaqan jiray xoolaha nin waliba xoolihiisa sumad buu ku dhigan jiray maadaama soomaaliya ay hadda maamul goboleedyo badan ay ka dhismeen maamul goboleeduliba wuxuu samaystay sumad isaga u gaara adeegga maanta aynu bixinayno ee bilaydhada iyo taarikada baabuurta buugga iyo leysanku waxaa weeye waa sumaddii sc khaatimo u gaarka ahayd ee maamul goboleedkan lagu caanka ku noqon laha insha allahu tacaala adeega kanu marka laga eego ay ka timaado dhinaca maxaanku yidhahda astaanta caalam maxaanku idhahdaayey astaanta qaranka astaanta xuduudaha markay ka timaado waa adeegga soo raaca ee lagu garan karo deegaan walba calaamadiisa iyo astaanta gaara uu leeyahay gaadiidka faraha badan ee waddooyinka maraya ama maamul goboleedyada kale u gelaya inta waxa weye calaamadda ka muuqata waa calaamada aynu inagu de maanta u samaynay ah ee taarikada c c khaatumo dhanka kale hogaamiyaha maamulka s c khaatumo cabduqaadir axmed ow cali firdhiye ayaa isna waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay adeegga sumadsiinta gaadiidka taargooyinka deegaanada s c khaatuma oo laga daafuray magaalada buuhoodle qaybtii ugu horraysay markii ugu horraysay iyo goobtii ugu horraysay ee aynu ku daahfurayno sumadsiinta gaadiidka sc khaatumo waxaa nasiib u yeeshay daahfurkaa sumadsiinta gaadiidka magaalada buuhoodle caasimadda gobolka cayn islamarkaana caasimadda labaad ee sc khaatumo bilaaba mahaddaa iska leh sumadsiinta gaadiidkeennu waxay astaan buuxda u noqon doontaa sugidda amnigeenna iyo xaqiijinta deegaanadeenna inaynu si buuxda gacanta ugu qabanayno wayno keliya ma aha sumadsiinta gaadiidku il dakhli oo ku soo korodhay maamulkeenna laakiin waxay wax weyn ka dari doontaa arrimaha amniga iyo nabadgelyada gudaha iyo kuwa xuduudaha intaba sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa bulshada sc khaatumo meeli joogtaba in si dhammaystiran oo aan kala hadh lahayn looga qayb qaato sumadsiinta gaadiidkeenna